بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شرقدونك حدبانada saxaafadda waan wada salaamaya asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu sharaf bay ii tahay runtii inaan halkan idin hor imaado mar kale maanta waxaan jecelahay maadaamaan idin hor imi inaan inaan saddex shay isdul taago haddaa ii ogolaataan mid waxa weeye waa wasaaradda inaan wax yar ka idhaahdo midna waxqabadkeeda midna arrinka aqoonsiga inaan wax ka idhahdo baan doonayaa runtii haddii aan ku bilaabo arrinka wasaaradda iyo qaabdhismeedkeeda wasaaraddu waxa weye waa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb qaybi waa halkan waa waddanka somalilan waana xarunta qaybina waxa weye waa wakiiladeena dibadda xarunta waxa ay u qaybsantaa wasaaraddu toddoba waaxood bay u qaybsantaa waxda siyaasadda waxda communicationka isgaarsiinta waxda iskaashiga caalamka waxda protocolka waxda sharciga iyo waxda maamulka waa toddobadaa qaybood bay ka kooban tahay waxaa ka shaqeeya lix iyo siddeetan qof baa ka shaqeeya xagga shaqaalaha debedda waxaynu ku leenahay sagaal iyo labaatan wakiil baynu ku leenahay sagaal ka mid xafiisay leeyihiin sagaalkaa xafiis saddex afrikay ku taallaa midna eshiyuu ku yaallaa waa china labana middle eastay ku yaallaan labana yurub ay ku yaallaan midna waxay ku yaallaan dalka maraykanka haddii aan wax yar ka yara idhaahdo siyaasadda tiirarka siyaasaddeena arrimaha dibadda waa shan tiir bay leedahay tiirka ugu horreeya waa tiirka siyaasadda ka ku xigaana waa ka dhaqaalaha ka ku xigaana waa ka security-ga ka afraadna waa iskaashiga ka u dambeeyana waa diaspora amba qurba jooga shantaa tiir bay ka koobantah wuxuumaan doonaya wax yar inaan ka yaro taabto xagga waxqabadkeeda sanadkan aynu ku jiro labada kun iyo sideed iyo tobanka ku noqon maayo sanadadii hore sanadkan gudaha aynu ku jiro twenty eighteen waxaan soo maray anigu afar waddan baan soo maray dalka ingiriiskan soo maray dalka jabuuti dalka etoobiya iyo dalka imaaraadka dalka imaaraadka ilo saddex jeer baan ku noqday dalka etoobiyana laba jeer baan ku noqday marna madaxweynaha ayaan la socday marna wuxuu ahaa waxaan u tegey saan uga qayb galo shirkii au waxaan la kulmay madaxweynaha jabuuti waan la kulmay prime ministerka ethoobiana waan la kulanay deputy prime ministerka u a dana waan la kulmay ilaa labaatan wasiir oo afrikaan u badanna runtii waan la kulmay khaasatan munaasabadii baan kula kulmay shirkii a u-da ee sanadkan january waxaa halkan inoogu yimi amaan dibadda kula kulmay ilaa sideed ilaa sideed iyo toban ambassador hay-adaha caalamiga a u-da xubnaanu ka kulanay igad xogeeyaha guud baan la kulmay xagga un-ta ergeyga gaarka ah ee secretariga ayay halkan inoogu yimi waan kula kulmay isaga laftigiisa xagga miidiyaha runtii miidiyaha si weyn baynu sanadkan aynu u gallay cidday warastay waxaa ka mid ahaa bloomberg a f p b b c voice of america statesman the economist wall street journal alcarabiya oo maanta runtii halkana tiam weyn bay nagala jooga maxaa dhahdaa golf news markaa saxaafadda runtii si weyn baynu sanadkan aynuu gallay duruufaha keenay doorashadii si weyn bay inoo gelisay markii hore markii dambena maxay dhahdaa heshiiskii aan la galay d b welsna si weyn buu inoo geliyey waxayna si weyn inoo geliyey runtii hadalladii ka soo yeedhay dowladda xamar iyagu dee wax ka dhimaabay islahayn lakiin runtii wax weyn baabay noo tireenba xagga miidiyaha iyo sumcadda xagga dhaqaalaha waxaynu soo saxinay heshiiskii free zonka insha allah waxaan rajeynaynaa in jidka berbere ilaa wajaale sanadkan uu inoo bilowdo ayaan yan rajeynaa kana waan ka shaqaynay airport civilian ida laftigeeda berbere laynooga bilaaba sanadkan gudihiisa waxaanu ka qayb gallay shir lagaga hadlayo caymiska oo nigeria ka dhacay ka dhacay abuja oo aynu ku tagnay baasboorka somalilan nigeria waxaanu ku tagnay baasboorka somalilan meelo badan aynu ku tagnaa buu ka mid yahay waxaanu xafiis kasoo laynoo ogolaaday xafiis aynu ka furano ganacsi dubay iyada laftigeeda oo runtii guul weyna waxaanu la kulannay dad fara badan oo doonaya waddanka inay maal gashadaan oo inoo yimaado xagga security-ga guud ahaanbaba waxaynu la leenahay heshiisyo gaara baynu la leenahay wadamada jaarka aynu nahay oo ku saabsan arrinka security-ga sida sida waddanka jabuuti iyo waddanka etoobiya oo kale waxaa hoos yimaada wasaaradda hay-adda burcadbadeedka ayaa hoos yimaada iyadoona runtii la xidhiidha xagga mataqaana nabadgelyada dhinaca badda sanadkan waxay ka qayb galeen shir lagu qabanayay nairobi xagga iskaashiga caalamiga ah wadamo badan baynu iskaashi la leenahay wax badanayna taraa waddanka runtii iskaashiga ugu badan la leenahay waddanka etoobiya weeye oo wasaarado badani ay runtii ku xidhan yihiin wasaaradahooda khaasna wasaaradda tacliinta sanad walba waxayna siiyaan scholarships fara badan bayna siiyaan laakiin iyagu keliya kuma ahay waddamo kalena runtii wayna siiyaan waxaynu kala doonaynaa runtii inaynu heshiis la gallo etoobiya ku saabsan siday kusoo marsan lahaayeen badda iyo dhinaca ganacsiga labadaba ganacsiga ninkii etoobiya hadda isuma dheeri karna waxaynu u baahanay runtii inaysu dheeri karno xagga diasporaha xafiiska diasporaha oo hoos yimaad isna wasaaradda runtii aad iyo aad buu dadaalaa maandhowito shir bay qabteen oo ay u qabteen dadka maalgashaday dadka diasporaha ka socda ee waddankan maalgashaday siday u ogaadeen bal xaaladoodii waxyaabaha dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaan u dambaysiinayaa un arrinka maxaan idhahdaa aqoonsiga oo dabcan aad xiiseynaysaan inay aqoonsi keento waxaa lagu ogyahay wasaaradda arrimaha dibadda inkastoo runtii uu yahay xil saaran cid walbaba oo qof walba innaka inaga midaba saaran had iyo jeer waxaa la yidhahdaa maxaa laydin ictiraafi waay annagu intaa dee caalamkaynu maraa sidii laynoo ictiraafi lahaa had iyo jeer jawaabuhu amba sababuhu waxa weeye waa sagaal baad odhan kartaa lix ka midii waa waxyaabo beenoo la rumaysan yahay waynu u baahanay runtii inaynu suulino waxyaabaha beentee la rumaysan yahay waxaa ka mida waxyaabaha beentee la rumaysan yahay inay somaliland ay tahay gobol ka go-aya soomaaliya mana nihin gobol soomaaliya ka go-aya ee waxaynu ahay laba wadan oo isku darsa iyagoo xora iminkana maxaa kala tegey markii ugu horreysana taas afrika ka dhacdayna maaha meelo badan bay ka dhacday senegal iyo gambia ka dhacday masar iyo suuriya ka dhacday marka waxay waa laynooga horreeyey runtii qodobka la sii jiraa waxa weeye oo la yidhaahdo ma laga yaabaa arrinkaas inuu u horseedo afrika inay burburto waddan walbaba in qaar gobollaa jira aan doonaynay inay ka xoro doonayn inay ka xoroobaan inay mashkiladda ay sii ballaadhiso ma laga yaabaa kaasuna runtii wax weeye waa maya waxaa caddeeyey warbixintii uu soo ay soo saartay AU halka markay nooga yimaadeen 2005kii oo yidhi kaasu suurtagal maaha waayo kiiska Somaliland waa mid gaar ah mid la mid ah Afrika ma jiro waxay isna jireen war oranaya haddii Somaliland la aqoonsado ma laga yaabaa arrinta Soomaaliya maareynteedu inay sii adkaato taana runtii waa maya haddii maxaan idhahdaa Somaliland goonistageedu uu u fududeynayo soomaaliya inay inay inay inay gooni ahaata hadduu carqalad ku noqon lahayd carqalad wuxuu ku noqon lahaa toddobiyo labaatankii sannadood ina soo dhaafay oo inagu aan ku jirin bay runtii maarayn kari waayeen amuurahooda marka haddii layna ictiraafana taa micnaheedu maaha way kusii adkaanaysa arrinku waxaa kaloo la yidhaahdaa ma laga yaabaa aqoonsiga somaliland inuu sii adkeeyo yacniga dhibaatada ka taagan puntland iyo somaliland taasna runtii waarina waxba ka jirin weeye waayo ninka iyo puntland wax naga dhexeeyaa ma jiraan xad caalamiya baa inoo dhexeeya iyo jaarnimu baa inoo dhexeysa wax kaloo inaga dhexeeya runtii ma jiraan waxaa kaloo dadka qaar ay rumaysan yihiin haddii somaliland sideedaa la isaga daayo iyadun baa iska iman doonta taasuna taasuna maaha mid runa maaha somaliland ma soo socoto iman mayso dadkeedu go-aan bay gaadheen waana ku adag yihiin hadday qaadanayso boqol sannadoodna ka noqon maayaan waxaa iyaguna jira runtii saddex arrin oo u baahan in lafteeda la tixgeliyo xaqiiqdu waxa weeye dad fara badan caalamka somaliland ma yaqaana haddun baa layna baranayaa laakiin dad badani ma yaqaanaan marka aqoon la-aanta somaliland iyo taariikhdeeda iyo qadiyaddeeda runtii waa arrin isaga laftigiisu carqalad ku ah aqoonsigeenna waxaa isaguna jira inakoo runtii sidaynu u maalgashanay anba uga hawlgallay aanay ahayn ay ka gaabisay ay ka gaabisay runtii halkii loo baahnaa miisaaniyaddeena sida caadiga wasaaradda arrimaha dibaddu inta badan waxay ku leedahay in ka yar boqolkiiba laba in ka yar boqolkiiba laba runtii way adagtaysaynu arrinka qaaliga ee aynu baadoonkiisa hayna sidaynu u heli lahay markaa su-aasha meesha taalla waxa weeye maxaynu u baahan nahay haddaba sidii aynu ictiraaf aynu u heli lahayn waxa ugu horreeya waxa weeye inaynu maal gashano oo dadaalkeenna runtii kor u qaadno waxaynu kaloo u baahannahay inaynu caalamka aynu wacyi gelinno oo weedheena aynu ka tufro meel walba ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan inaynu challenge garayno waxyaabaha beentee dadku ay rumaysan yihiin waxaynu u baahanay runtii cambaign inaynu gallo gudaha iyo dibadba shicib iyo dowladba baarlamankuna xitaa uu ka mid yahay waxaynu u baahannahay inaynu iyada laftigeena inaynu maal gashanno securitygeena iyo midnimadeenna iyo dowlad wanaaggeena waan waan waan waan ka baxay waxaynu u baahanay inaynu saaxiibo yeelanno runtii aad baa u mahadsan